bal iminkana fiiri taswiirta sagaal iyo tobanaad kitaabka quduuska waxau inoo sheegaa in dad fara badan oo aad u kibir badani ay moodayaan markaasi in sida quduuska ah ama raalli ilaahay uu ka yahay in ay u nool yihiin oo dadka kale ayay quudhsaan oo hoos u fiiriyaan kuwa markaasi ay moodayaan inay ka fiican yihiin oo ay ka sarreeyaan miyaad garanaysaa dad saa u kibir badan oo adigu aad og tahay ama saaxiibbada ah ciise waxa uu noo sheegay masaalka kiniisaga ah laba nin baa beri jiray oo waxay tegeen inay kiniisada tagaan oo ay ku tukadaan mido waxa uu ahaa hoggaamiyeyaasha diinta kan kalena waxa uu ahaa nin canshuura qaado ah oo kii diinta hoggaaminaya ayaa inta uu meesha kiniisadda u tegey uu yidhi ilaahoo bal fiiri anigu ma ihi sida kan oo kale canshuurqaadaha ah oo anigu nin wanaagsan baan ahay oo anigu ma ihi mid tuuga anigu ma ihi mid mataqaanaa waxba aanan samayn laakiinse oo ma ihi oo kale sida kan canshuurqaadaha ee xun ee dadka lacagtiisa ka cuna oo xataa waxaan soomaa laba cisho wiiggii oo xataa waxaan bixiyaa sadaqo laakiin ninka canshuurqaadii waa uus ogaa inuugu nin wanaagsan ahayn oo waxa uu ogaanay dadkii badnaa oo lacagta uu ka khiyaameeyey oo lagaba yaabaa ninka canshuurqaadihii inuu kuwii lacagta bixin waayey xataa uu garaacay oo uu qaaru khaayimay oo waxyaalo xunxun uu sameeyey oo iminka waxa uu yimid meeshii macbuudka ee ilaah lagu cabuday ama kiniisaddii isagoo qalbi dabacsan oo ilaahay u qiranaya dembiyadii uu sameeyey waayo waxa uu ogaa waxyaalihii xunxunaa ee uu dembiyada ahaa ee uu dadka ka galay oo ninkaas waxa uu la yimid isagoo foorro oo xataa samada ma egeen oo xataa waxa uu sameeyey in uu laabtiisii garaaco si uu markaasi u arko inuu aad u hooseeyo oo waxa uu ku tukaday ilaahayo waxaan ahay dembiile hooseeya ii naxariisa ilaahayo oo dembiyadayda iga cafi haddaba saaxiiboo keebaad u malaynaysaa labada nin kii canshuurqaadihii iyo kii diinta hoggaaminayey in ilaah uu aqbalay salaaddiisii ama tukashadiisii haa labadu way tukadeen laakiin keebaad u malaynaysaa in ilaah ka aqbalay salaaddiisii oo si fiican u tukaday haa hubaal waxaa si fiican u tukaday ninkii is hoosaasiyey waa canshuurqaadihii waayo ilaah waxa uu yidhi ku kastoo is sarraysiiya waa uu hoosayn doonaa ku kastoo is hoosaysiiyaana waa uu sarrayn doonaa haa saaxiiba balii sheeg adigu keeba ayaa tahay ma waxaad u malaynaysaa inaad tahay nin masaajidka tega oo sadaqa bixiya oo wax wanaagsan fiiya oo camal fiican sameeya oo aad moodaysid inaad sidaasi aad ku sarrayn doontid saaxiiba waxyaalahani wax macnole kuma sii fadhiyaan laakiinse ilaah waxa uu dhugtaa oo uu fiiriyaa qalbiga hooseeya ee qofka ogsoonow kitaabka quduuska ee baibalka inuu yidhi ku kastoo is sarraysiiyaa waa uu hoosayn doonaa ku kastoo is hoosaysiiyaana waa uu sarrayn doonaa